alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamadi wعalى aalih waصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsigeenii toddobaad ee ka mid ahaa taxanaha barnaamijkeenii shakhsiyat lmuslim darsigeenani waxa uu ku saabsan yahay almuslimu waalcibaada muslimka iyo cibaadada muslimku waxa uu rumaysan yahay cibaadadu inay tahay ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku yihi fi lqur'aani alkariim wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun jin iyo insi wax kale uma abuurin inay cibaado igu keliyeeyaan mooyaane waxa uu aaminsan yahay waxyaabaha kale oo dhan kaabayaasha nolosha lagu tilmaami karo inta uu adduunyada joogo inay yihiin waxyaabo ilaahay subxaana wa tacaala uu u sakhiray si uu u noqdo addoon ilaahay subxaana wa tacaala caabuda guryaha gaadiidka xoolaha noocyooda kala duwan nicmooyinka adduunyo oo dhan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu siiyey si ay kuugu caawiyaan ujeeddada lagu abuuray oo ah ilahay inaad caabuddo ma ahase iyagu ujeeddadii lagu abuuray inaad wax cunto aada cabto ood gashato oo aada gashoad gaadiid samaysato oo aada guursato aad taranto hadafkiiyo ujeeddada koowaade lagu abuuray kuwaasi maaha kuwaasi ujeeddada lagu abuuray gudashadeeda ayay kugu caawinayaan ay kuu sahlayaan ay kuu fududaynayaan muslimku wuxuu aaminsan yahay cibaadadu inay tahay imtihaalu awaamir illaahi subxaana wa tacaala wa nawaahiihi tacdiima wa maxabata lilah inuu u hoggaansamo qofku amarada ilaahay waxa ilaahay uu u diideyna deyntiisa iyo kahadhistiisa ilaahay ugu hoggaansamo iyadoo waxaa arrintaa kalifaya ay tahay jacayl ilaahay u qabo iyo weyneyn ilaahay subxaana wa tacaala uu weyneynayo oo cibaadadu waxay leedahay laba rukun oo aasaas u ah oo haddii qofka laga waayo wax kastoo wanaagsan uu ku hadlay iyo wax kasta oo fiicanoo uu sameeyey aanay cibaado noqon ahayn labadaa rukun ama labadaa tiir waa maxabat ullaahi wa tacdiimuh waa ilaahay jacaylkiisa iyo weyneyntiisa waana ta keentay gaalada iyo mushrikiintu waxyaabo fara badanoo markaa sidooda loo eego khayr iyo wanaaga oo ay sameeyaan inay waxyaabahaasi cibaado noqon waayeen waa in badan oo ka midii quluubtoodu waxay ka maran tahay jacaylka ilaahay iyo weyneynta rabbi subxaana wa tacaala qaarkood oo laga yaabo ilaahay inay jecel yihiin weyneynayaanna waxaa ka maqan shardigii hadalladooda iyo ficilooda wanaagsani cibaado la aqbala ay ku noqon lahaayeen shardigaasoo an takuuna lilaahi khaalisa inay cibaadadu ilaahay daraaddii mid loo sameeyey ay noqoto oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu koobay oo cid kale aan waxba laga siin ilaahay iyo cid kalena aan shuraako laga dhigin qofka muslimka ahi wuxuu aaminsan yahay mafhuumka cibaadadu iyo macnaha ay leedahay inuu ka ballaadhan yahay cibaadaadkan badhaxa tiran waqtiyada qaarkood qofku uu sameeyo cibaadadu kuma koobna salaada iyo soomka iyo xajka iyo zakada iyo qur-aan qofku uu akhristay iyo ilaahay inuu baryiyo ilaahay inuu xusiyo kuwaasi waa cibaadaat bilaa shakin laakiin cibaadadu intaa aada bay uga macno ballaadhantay waa ka idhaahda sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah maruu ka waramayo cibaadada mufradaadkeeda qodobada cibaado ah جميiع ma يحibه الlaه ويرضاaه من الأقواaل والأفعاaل الظاahiرaة والبaطiنة wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo uu raali ka yahay oo addoonkiisa ka soo fula oo hadala ama ficil iyo wax lagu dhaqaaqa ah oo mid muuqda ah oo dadka kale ay arkayaan marka uu qofku samaynayo ama mid qarsoona oo qofku qalbigiisa ilaahay mooyaane cid kale aanay daalacanaha inuu ka sameeyo ayaa cibaado ah wuxuu inoo sheegay nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha xataa mubaaxa ah ee noqon kara waddo uu qofku cibaadada u maro sallaanuu u fuulo iyo wax cibaadada ku caawiya oo ku kaalmeeya haddii qofku uu sameeyo isagoo u niyeysan inuu cibaadada u kaalmaysto inay waxyaabahaasi cibaado ay noqonayaan waxaan iskood aan cibaado u ahayn ayaa niyada wanaagsan cibaado ku noqonaya waa kii yihi mucaadi bnu jabal saxaabigii la odhan jiray radia allahu canhu axtasibu nawmatii kamaa axtasibu qowmatii hurdadaydaan xisaabsadaa oo bimacnaa waxaan u niyoodaa inaan cibaadada ugu xoogaysto oo ay ugu caawiso sida aan soo jeedkaygaba aanu aanu aanu xisaabsado bal wuxuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabo mubaaxa oo qofka ka mida waxyaabaha ay naftiisu doonayso ay jeceshahay inay cibaado noqonayaan ilaahay u dhoweysa maadaama ay xaaraan ka hor istaagayaan oo rasuulku wuxu uhi wafii budci axadikum sadaqa waa ninka iyo xaaskiisa xidhiirhka gogoleed ee dhex mara ayaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa sadaqo sadaqaduna waxaynu ogna inay cibaado tahy saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay rasuula ku yidhaahdeen oo midkayo ma baahidiisiibuu gudanayaa markaasay haddana cibaado u noqonaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ka warama arأyta low wadacaha fi xaraam akaana calayhi wisru haddii baahidiisa uu xaaraan ku gudan lahaa arrinkaa dembi ma looga qori lahaa waxay idhahdeen ha nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale haddii uu xalaal baahidiisaa ku guto meesheedii saxdeeda ilaahay u ogolaa uu dhigo ajar buu ka helayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa qofka muslimka ahi noloshiisa wuxuu ka dhigi karaa nolol cibaado oo cibaadaadkii cibaad ahaan ku baraxa tirnaa ee faral iyo sunnaba lahaa haddii uu ku dadaalo uu la yimaado waxyaabahan kale ee mubaaxaadka ah ee cibaadaadka ku caawinayana iyaga laftoodana uu u niyeysto marka uu samaynayo inuu cibaadada u kaalmaysto oo cibaadada waxa weeyaan ay ku caawiyaan qofka muslimkaahi wuxuu aaminsan yahay cibaadadu haddii shirki uu galo ama qofka samaynayaaba uu yahay qof shirki qalbiga ku haysta ama afka ka yidhaahda ama xubnihiisaba ka sameeya cibaadadaasi inaan laga aqbalahayn sida aan looga aqbalahayn salaada bilaaweysada ah ayaan looga aqbalahayn cibaadada uu shirki la socdo wma manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu biاllaahi wa birasuulih ilahay wuxuu tilmaamay wixii wanaagsanaa ay bixinayeen in laga aqbalo waxa u diiday inuu yahay kufriga iyo gaalnimada waxa qur-aanku uu sheegay nebiguna uu ku waramay mushrikiintu inay cibaadaad samayn jireen laakiin cibaadaadkaasi in laga aqbalo waxa diiday uu yahay shirkiga ay ku sugnaayeen oo shirkigu cibaadada haddii uu raaco oo uu la socdo wuu buriyaa sidaasoo kale haddii qofku uu yahay qof shirki sameeya ama aaminsan ama ku hadla cibaadada ilaahay subxana wa tacaala ka aqbali maayo waa ka ilaahay subxana wa tacaala xadiid lqudsiga ku yihi man camila camala ashraka fiihi macii hayri taraktuhu wa shirka qofka sameeye camal anigii cid kale uu nagu shuraakaysiiyey naga dhexaysiiyey isaga iyo waxa uu cidda kale naga dhexaysiiyey ee shuraakada uu nagaga dhigayba waan ka tagaa buhi ilaahay subxana wa tacaala macnaa ka aqbali maayo haddii shirkigu uu cibaadada ka daba tagana cibaadada wuu buriyaa walaqad uxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluk walaa takuunana min alkhaasiriin walihaada waxa u weyne qofka muslimka uu ku dadaalaa waa ikhlaaska iyo towxiidka si cibaadaadkiisa iyo acmaashiisu ay u noqdaan kuwa laga aqbalo midho dhan leh waxa u daran uu iska ilaaliyo inta u badanna uu ka baqdaana waa shirkiga waa kii ka ducaystay nabiy llahi ibraahim wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahw aniga iyo inamadaydaba waxaad naga fogaysaa inaanu caabudno cid aan adiga ahayn asnaamta iyo iyo wixii lamid ah qofka muslimka ahi waxa uu rumaysan yahay sharaftiisa adduunyo iyo cisadiisa iyo noloshiisa wanaagsane aakhiraba inay ku jirto inuu ilaahay addoon caabudo uu noqdo ilaahay subxaana wa tacaala sifada ugu wanaagsane addoomihiisa uu ku ammaanay waa inay yihiin kuwo ilaahay caabuda nebi maxamed buu ilaahay meelaha uu muujinayo sharaftiisa iyo darajadiisa waxa uu ku tilmaamaa inuu ahaa addoon ilaahay subxaana wa tacaala caabuda subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuna lilcaalamiina nadiira meel kastoo rasuulka qiimihiisa iyo darajadiisa iyo sharafta ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ilaahay uu muujinayo wuxuu ku sifeeyaa inuu yahay addoon ilahay kadalika rasushii ka horreysay waka ilaahay subxana wa tacala hi isagoo ka warramaya nabiyullaahi nuux inahu kaana min cibaadina almu'miniin wuxuu ka mid ahaa addoomaha iyaga buuhi ilaahay addoonnimada xaqiijiyey ee muuminiinta iimaanka dhammaystiray qaala allahu subxana wa tacaala isagoo ka warramaya nabiyullaahi nuux inahu kaana cabda shakuura wuxuu addoon addoonnimada xaqiijiyey oo ilaahayna subxaana wa tacaala in fara badan u mahadnaqa nolosha adduunyo ee wanaagsan waxaa lagu gaadhaa inuu addoonku noqdo addoon ilaahay caabudo ujeeddadii loo abuuray garanaya isla markaana fulinaya ilaahay baana subxaana wa tacaala taa inoogu sheegay kitaabkiisa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi man camila صaalixا min dakari aw unhى wahuwa muؤmin falanuxiyanahu xayaaةa طayiba qofka camal wanaagsan sameeya oo raga ama dumara isagoo ah qof muumin oo ahlu towxiida waxaanu ku abaalmarin doonaa nolol wanaagsan inaanu ku noolayno nolosha wanaagsani waa nolosha degan ee xasiloon waa nolosha deg qofka qalbigiisu waasciyaho diiqad iyo cidhiidhi aanu dareemahayn waa nolosha qofku uu ku raaxaysanayo xusuusnaanta ilaahay iyo xuskiisa iyo caabudista ilaahay subxaana wa tacaala ee qofkana gaadhsiisa yowma alqiyaama nolosha wanaagsan oo aynu jannada galo kuna raaxaysto aragtida uu arkayo ilaahay subxana wa tacaala wejigiisa ma aha nolosha wanaagsani adduunyada nooceeda kala duwan qofku inuu helo taa ilaahay qofuu jecel yahay qof kaleba waa siiyaa ilaahay agtiisa ayaanay qiimo ka lahayn laakiin nolosha wanaagsan ee raaxada qalbiga lagu gaadho ee cibaadadu ay sababto ilaahay muuminiinta uu jecel yahay ayuu siiya cibaadadu waxay leedahay amaraad midho ayay leedahay weliba midho wanaagsan fi dunya walaakhira midhaheeda adduunye waxaa ka mid ah ee qofka muslimka ahi marka uu cibaadada sameynayo uu raadinayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu helo ilaahay subxaana wa tacaala farajkiisa oo xaalad kastoo adag ilaahay inuu uga yeelo makhraj iyo meel uga baxo waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka baqa ilaahay caabuda subxaana wa tacaala marka uu ladan yahay xaaladdu markay ku adkaato ilaahay faraj buu yeelaya walihaada baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi tacaraf ila allahi fi rakaa yacrifka fi shidda markaad ladan tahay aada nabad qabto ee dhibaata aanay ku haysan addoon ilaahay yaqaano noqo waa garashadii keensanaysay iimaankii alla kacabsiga iyo cibaadaadka iyo ilahay waxa loogu dhawaado qofki inuu sameeyo ilaahayna wuxuu ku aqoonsan doonaa waad heli doontaa ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa iyo gargaarkiisa marka ay xaaladdu kugu adkaato cibaadada midhaheeda waxaa ka mida ilaahay addoonka inuu ka arsaaqo meel aanu arsaaqda kaba filanahayn waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xayu laa yaxtasib waxaa ka mida inuu ilaahay arrimihiisa oo dhan uu fududeeyo waman yataqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay subxaana watacaala ka baqa walaa shaka qofka mutaqigaa inuu yahay qof cibaadaadkii gudanaya walaa taqwa ila bicibaada taqwa jiri maysa cibaado la-aan ilaahay subxaana watacaala arrimihiisa oo dhan ayuu fududeeyaa qofka ilaahay subxana watacaala ka baqa midhaha cibaadada waxaa ka mid a ee wanaagsan inay addoonka xumaanta ka celiso ilaahay subxana watacaala wuxu uhi isagoo salaada ka warramaya ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar salaadu addoonka si saxa u guta sidii nebi maxamed u tukada ee qalbiga iyo xubnahaba ka tukada waxay ka celisaa waxay shareecadu diiday iyo foolxumo oo dhan ayay ka celisaa salaadu ilaahay xusitaankiisa salaada ku jira ayaana taa ka weyn waa faa'iidada labaad waladikru llaahi akbar aqimi salaata lidikri ilaahay inaad xusta ayaad u tukanaysaa waana faa'iidada u weyne salaadu ay leedahay laakiin faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah inay addoonka xumaanta ay ka celiso ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu lkhayru manuuca ila lmusaliin bal u fiirso insaanku ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisa uu ka waramay asalka u ah qof iimaan iyo cibaado iskaga daweeye mooyaane haddii ay dhibaata taabato wuxuu noqonayaa mid argagax badan oo baqo badan oo rajaduba ay ka tagto oo baqaha adduunyadaba la ysugu keeno wax naftu ay jeceshahay iyo wanaag haddii uu la kulmana wuxuu noqonayaa kaiiru lmanci xuquuqdii lagu lahaa buu diidaya xuquuqdii ilaahay u horeyso iyo xuquuqdii khalqiga ayuu diidaya waa sifa mutaasila fi linsaan waa sifo asal u ah insaanka yuu ilaahay ka soo reebay oo markay xaaladdu ku adkaatana ilaahay tala saarto oo aan quusan oo ilaahay subxaana watacaala wanaaggiisa rajeeya markuu ilaahay u nicmeeyana ilaahay garta subxaana watacaala oo nicmada uga faa'iidaysta ilaahayna u dhowaadaan aakhirana u sahay qaataan xuquuqdii ilaahay uu ku lahaa iyo tii khalqigamana guda waa almusaliin ila almusaliin waa kuwa tukada hadihi faaidatu salaa faa'iidadii salaada taasi midhaha cibaadada waxaa ka mida midhaha aakhiro oo camalka saalixee addoonku uu sameeyaa horta jannada u goyn maayo oo jannadu waa ka qaalisan tahay intan aynu samaynayno rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waclamuu annahu lan yadkhula axadu minkum اljannata bicamali ogaada mid idinka idinka mida camalkiisu janno u goyn maayo qaaluu walaa anta yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo adigana ku dhaho qofuu camalkiisu janno u goynaya ma jira miya qaala walaa ana ilaa an yataqamadaniy allahu biraxmatih anigana camalkaygu janno ii goyn maayo inuu ilaahay raxmadiisa huwiyo mooyaane laakiin camalka wanaagsani wuxuu sabab u yahay gelitaanka jannadu sabab u yahay udkhulu ljanata bima kuntum tacmaluun jannada gala baa lagu odhanaya wixii wanaagsanee aada samayn jirteen sababtii ilaahay wuxuu sabab uga dhiga addoonku inuu jannada galo cadaabkana ka badbaado camalka wanaagsan oo towxiidku horeeya iyo cibaadaadka muslimku wuxuu aaminsan yahay cibaadaadka u fadliga badani inay yihiin wuxuu ilaahay ku faral yeelay ilaahay wuxuu u faral yeelayba fadli dheeraado ay leeyihiin iyo jacayl ilaahay uu qabo waa ka ilaahay xadiisulqudsiga ku yidhi ma taqaraba ilaya cabdii biaxaba ilaya mima ftaradtuhu calayh addoonkayga iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay waxaan ku faral yeelay cumar ibnu khaaab wuxuu yidhi ilaahay wuxuu farallada faral uga dhigay waajib oon laga tegi karin maxabo iyo jacayl ilaahay u qabo marka wuxuu ku dadaalayaa muslimku cibaadaadka faralka ah ay ka mid yihiin shantan salaadood ee fii kulli yowmin waleyla habeen iyo maalin kastaba laga rabo ilaahay uu amray inuu ilaaliyo xaafiduu calى الsalawaati wالsalaati اlwusطى waqumuu lilaahi qaanitiin aad bay u fududyihin xagga tirada waa shan xagga ajarkana waa konton alxasanaةu bcashri amhaaliha halka wanaag ba ilaahay subxana watacaala muslimka waa u toban laabaya waanaynu ogsoonnahay salaadu waxay qofka fawaa'idu leedahay adduun iyo aakhiraba farallada ay ka mid tahay soomka bisha rabadaan oo ilaahay uu ku faral yeelay dadka muuminiinta ah yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum farallada ay ka mid tahay sekada xoolihiisa hadduu xoolo leeyihi noocay yihiinba ilaahay baa amro yihi waaqiimu salaata waatu zakaa salaada ooga sakadana dhiiba oo bixiya oo ciddii ilaahay subxana watacaala uu faral yeelay siiya cibaadaadkaasoo ay ka mid tahay hadduu awoodo xoog ahaan iyo xoolo ahaan inuu xajka tago haddaanu xoog ahaan awoodina xool ahaan uu awoodana inuu cid iska xajisiiyo cid isaga ka soo xajida mar haddaanu gaadiidka qabanahayn inuu kharashka ka bixiyo cibaadaadka faralkaaga ay ka mid tahay waalidkii inuu u samafalo ninkuu xaqa xaaskiisa iyo ubadkiisa inuu gudo gabadhu inay guddo xaqa uu ninkeedu ku leeyahay xaqii jaarka xaqii qaraabo xidhiidhinta xuquuqda ilaahay subxana watacaala addoomaha uu faral yeelay dhammaantoodba cibaadaadka faralkaabuu ku dadaalayaa muslimku waayo waa wuxuu ilaahay jecel yahay subxaana watacaala cibaadaadka faralka oo qura muslimu kuma ekaado hadday salaata iyo hadday soom tahay iyo hadday sadaqata iyo haddii xajta iyo hadday cumro tahay ilaahay cibaadaadka badankooda wuxuu u yeelay sunnayaal waayo cibaadaadka faralka ahi waktiga qofku uu haysta way ka yaryiin waa qaacido aada u khaldan qaacidada tidhaahda waajibaadka waktiga ka badan hada mustaxiil in waajibaadku ay waktiga ka bataan mar walba waktigaa ka badan waajibaadka waajibaadka ilaahay subxana watacaala iyo waajibaadka kale ee qofka xagga khalqiga ka saaranba marka faralladu waktigii qofku haystay ma buuxin karaan ilaahay wuxuu yeelay cibaadaad sunnayaala oo waktiga soo hadhay uu kaga haniimaysto uu kaga faa'iidaysto cibaadaadkaa sunnaha ah oo nuqsaanta faralkiisa gasha ilaahay yowma alqiyaama uu ugu kabo cibaadaadkaasi sunnaha ah oo ilaahay subxaana watacaala darajooyin uu kor ugu qaado cibaadaadka sunnaha ah oo ilaahay subxaana watacaala addoonka uu ku jeclaado sida xadiidulqudsiga uu ku uhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil addoonkaygu kama suulayo inuu igu soo dhowaado sunnayaasha xataa uxibo ilaa aan jeclaado faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yubsiru bihi wayadahu alatii yabtishu biha warijlahu alatii yamshi biha wlain saalanii walain istacaadanii la uciidana walain sa'alanii la ucطiyana addoonkaygu kama suulayo inuu cibaadaadka sunnaha ah iigu soo dhowaado ilaa aan jeclaado oo cibaadaadkaa sunnaha ee uu samaynaya sabab ay u noqdaan inaan jeclaado addoon ilaahay jeceli aan noqdo ilahay baa kugu jeclaanaya salaada sunnaha soomka sunnaha sadaqada sunnaha cibaadaadka sunnayaasha oo dhan ilaahay wuxuu uhi markaan jeclaado waxaan u ilaalinayaa indhihiisa xumaan inuu ku eegaa baan uga ilaalinaya oo cibaadaadka markaad faralladii gudato ee sunnayaashii inaad ku darto ilaahay baa cismo ku yeelaya ilaalin ilaahay uu kaaga kaa ilaaliyo xumaanta indhihiisaan uga ilaalinaya xumaan inuu ku eego oo dhegihiisaan uga ilaalinayaa macsiye inuu ku dhegaysto oo gacantiisaan uga ilaalinayaa macsiye inuu ku qabto ama uu ku taabto oo lugihiisaan uga ilaalinaya inuu macsiye xaggeeda ugu socdo qofkan macsiyada daawanaya kan dhegaysanaya kan gacmihiisa ku taabanaya ku qabanaya kan lugihiisa meeshu macsiyada ku samayn laha lagu hayay ugu soconaya maxaa sababay darajadaas aanu soo gaadhin darajada aynu faralladii gutay sunnayaashiina uu ku daray kadibna ilaahay uu jeclaaday jacaylkaa ilaahayna amaradiisa iyo midhihiisa uu noqday inuu ilaahay xubnihiisa xumaan uga ilaaliyo marka haddaad aragto xubnahaaga oo macsiyada u baxbaxsanaya ogow darajadaasi ayaanad gaadhin ee naftaada xisaabi ilaahay wuxuu yihi addoonka sidaa yeelay hadduu shar iyo dhibaato iga magan galo waan ka magan gelinaya waan ka ilaalinaya wallahu khayru xaafi mid wax ilaaliyana ilahay baa u khayr badan una awood badan hadduu wax iweydiistana waan siinayaayo mustajaabu dacwa baa ayuu noqonaya oo addoonkii faralladii ilaah ilaaliyey sunayaashiina ku daray waxaa amaradeeda iyo midhaheeda ka mida inuu ilaahay subxana wa tacaala ducada uu ka aqbalo oo mustajaabu dacwa uu noqdo waxaan dadka muslimiinta ku dhiirigelinaya gaar ahaan bisha rabadaan marka lagu jiro inay cibaadada ku dadaalaan naftoodana ay baraan oo ay ku layliyaan kuna sabirsiiyaan oo qofku cibaadadu hawada qofkama waafaqsana iyo doonista nafta uu nabigeenna inoo sheego oo yidhi xujibat iljannatu bilmakaarih xujibat innaaru bishahawaat jannada waxaa lagu hareereeyey oo ilaa uu gidaarkooda iyo dayrkooda jabiyo aanu qofku jannada galahayn waxyaabaha naftu ay dhibsanayso cibaadaadka soomka salaada gaar ahaan salaadaha naftu ay dhibsanayso salaaddii subax oo kale iyo salaada casar iyo salaadaha hurdada ku beegan salaada cishaaye ku beegan madowga habeenkii waxyaabahaasi naftu ay dhibsanayso ee aanay jeclayn ayaa jannada lagu hareeriyey ilaa nafta aad ku kalifto waxa wanaagsan ay dhibsanayso janno geli mayso weyaan macna naartana waxa lagu hareeriyey waxa ay naftu jeceshay ay doonayso ee ilaahayna uu diiday ee raalli aanu uga ahayn walihaada ilaahay subxaana wa tacaala markuu cibaadaadka ina amray wuxuu inoo raaciyey inaynu nafta ku sabir siino sabir la-aan cibaado ma wadi kartid ilahay wuxu uhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma facbudu wastabir licibaadati ilahay waa ka rabbi u ah samooyinka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa allaha caabud cibaadaad ku keliyeenayso cibaadana u sabir ilaa naftaada aada la jihaado oo mujaahid dhaba aada noqoto oo naftaada aada kula dadaasho waxaanay jeclayn aanay doonahayn ilaa ay la qabsanayso marka dambe ma noqon kartid addoon cibaadada xaqiijiya ilahay baa hi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin marka hore nafta la dadaal oo cibaadada ku sabirsiiya oo ku dul xakamee ilaahay baa kugu abaalmarin doona wanaag oo dhan naftaadu marka dambe inay jeclaato oo iyadu ceelasha cibaadada inay u aroorto markaa sabir baynu u baahanay cibaadada inay ku sabirno inaynu nafta kula jihaadna ayaynu u baahanay mukhaalafat lhawa baynu u baahanay in doonista nafta ee muraadka ilaahay khilaafsan ee waafaqsanayn inaynan aqbalin oo aynaan ka yeelin taasaynu nolosha wanaagsan ku gaadhaynaa adduun iyo aakhiraba ilaahay subxana wa tacaala aynugu caawiyo oo haynoo sahlo inaynu addoonnimada xaqiijinno cibaadaadkana faral iyo sunnaba aynu gudanno ilahayna ikhlaas haynooga dhigay ilahay daraaddii mid ah rabbina subxana wa tacala inaga aqbalo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed